xanuunkan covid nneteen ayaa caalamka siyaabo kala duwan u saameeyey haddii ay noqoto dhaqaalihii oo hoos u dhacay bandowga dadka lagu soo rogay oo siyaabo kala duwan u saameeyey dalalka adduunka haddaba waxaa jira saameyn dhinaca caafimaadka ammaanka ah oo covid nneteen dadku u saameeyey cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa ka wareystay doctor warson saalax oo ah dhakhtar ku takhasustay caafimaadka maanka kuna sugan magaalada london saameynta uu xanuunkani ku yeeshay caafimaadka maanka bulshada waxaay ku bilaabaysaa sharaxaad kooban oo ku saabsan xanuunka caafimaadka maanka horta caafimaadka maanku dadku waxay u yaqaanaan inuu qofku miirka beelo oo dharka dhigo laakiin caafimaadka maanka markaan ka hadlayno waxa weeyaan inuu qofku waa kalsoonida xanaaqa waxa hurdada badan hurdada yar waxaanu ka hadlaynaa waxa weeyaan cabsida badan werwerka waxyaabahaasaan ka hadlaynaa aadna yani waxyaabaha caafimaadka adduunka hadda jira aad buu u saameeyey caafimaadka maanka waayo waa wakti aanan waxba saadaalin karayn aanan waxbana ogeyn adduunka xataa hore u maray uuna garanayn meesha uu ka bilaamayo siduu u faafay waxba laakiin waxyaabo cilmi ku salaysan oo aan u baahannahay inaan samayn sida in la iscidleeyo guryaha lagu jirayo waxyaabahaasi oo dhaqdhaqaaqii badnaa aanu samayn jirnay shaqaqabadkeennii waxaas oo dhan buu saameeyey waxyaabahaasna waxaa ka dhalan karaa inuu qofka kalsoonidiisu yaraato waxaa ka dhalan karta inuu khalkhal gasho hurdadaadii waxaa ka dhalan kara xanaaq badan waayo dadkii baad hor fadhidaa maanta oo dhan oo aadan ka yarbaxaynin kaas yani saameyn weyn buu ku leeyahay caafimaadka maanka caafimaadka maanka iyo ka jirkuna way isku xidhan yihiin caafimaadka jirkaaga hadduu xun yahay caafimaadka maankaagu wuu sii saa'idin karaa ka maskaxduna hadduu ay xanuunsanayso ama yani waxyaabahaasi kugu jiraan iyaduna waxay keeni kartaa laftirkeeda cudurada jirka waa tahay markaas doctor warson marka la eego joogistan gurigii la joogo aan la baxaynin dadkii dee aan meel u kala dhaqaaqaynin taas lafteeda ma la odhan karaa iyada ayaa keenaysa dhibaatooyin caafimaadka maanka ah aad iyo aad laana dee bani aadamka laguma talagelin in uu guri maantao dhan fadhiyo waxba samayno dadka soo hor fadhiisto ama sariirtiisa dul fadhiyo ama kursi ku fadhiyo maantao dhan laguma talagelin bani aadamka waxa loo sameeyey ilaahay u sameeyey in uu subaxdiina shaqaysto habeenkiina seexdo noloshiisu ay miisaan miisaanan tahay markaasi taasi waxay dhalin kartaa warwar badan iyo iyo xanaaq badanba haddii aynu dhinac kale ka eegno doctor watson waxaa jira dabcan lamaane dee gurigii wada jooga wakti aad uga badan xilligii ay wada joogi jireen guriga dadkii wada dhashay dadkii ehelka ahaa saaxiibo marka markay dadkii kala neefsan kari waayaan haddii dee inay iskarhaan ay timaado oo ay isdiidaan marka maxay samayn karaan marka la eego dhinaca psychologyga iyo caafimaadka maankaba ha taasi wuxuu dadku gelayaan wareeg bay gelayaan aanay ka bixi karaynin waayo xanaaqiibaa badanaya dulqaadkiibaa yaraanaya maantao dhan muran iyo isjiidjiid iyo waxyaabo yaryar oo adan dulqaadkiibaa aad kaaga yaraanaya waxaa laga yaabaa in wax yaroo miiska laga qaaday ku dhibaan markaas xanaaqaas iyo markay dhashaan ay sii bataanna yani caafimaadka maskaxda uma fiicna labadaba oo qofka dumarka ah iyo qofka ninka ahba markaas anigu siduu rasuulkeeni suubanaa noo sheegayba markii hore waxaan kula talin lahaa inay noloshu miisaan yeelato xataa adigoo guriga ku jira oo aad si kas ah u kacdid oo aad barnaamij u dhigatid maalmeed ah qolkaaga hagaaji isku mashquuli guriga hagaajiskiisa isku mashquul inaad waqti caruurta la qaatid isku mashquul inaad inyar wax karisid inaad isku mashquulisid in aad haddaad telefoon haysatid asxaab la hadashid ama reerkaagii la hadashid hooyada aabaha walaalka saaxiibka leano bani aadamku bulshaan aan u dhalana weliba soomaalidu wayba kasii xag jiraan leano waxaanu nahay mujtamac bulsho ku dhisan maanu u baran inaan laba qof uaanu ahaanaan guriga joogno waxaanu faamilya waaweyn baanu ka leenaha aan isku wada xidhannaho aan ka warwarayno laftirkooda marka telefoonka si hal abuur ah uga fakar sidaad bulshada ugu xidhnaan lahayd waktigii maalmeedkaaga waa in uu jadwal lahaadaa aad goor go-aan hurdada kasoo kacdaa hurdadaadiiyo khalkhal gelinin waayo nafsi caafimaadkaaga maanka way u xun tahay inay hurdadu khalkhalsanto goor go-aan soo kac goor go-aan seexo jadwal inaad guriga wax ka qabatid qolkaaga nadiifi layd bedel rinjiyey haddaad wax rijiyeyn kartid wax sharsharax waxun iskuma beerta tag haddaad beer leedahay jimacsi waa inaad samaysaa aduu waktigaagu yo noqonin wax keliya aad maantao dhan samaysid maantao dhan telefoon ha ku hadlin maantao dhan t v ha daawan farxadda laftirkeeda saa'idku wixii saa'id ahba waxay keentaa khalkhal waa hagaag dr warson sidii aad bilowgii waraysiga aad igu sheegtay waxaad tiri dhibaatooyinka caafimaadka ma aha oo keliya inuu qofku maryaha uun tuurto waa runta marka la eego dalalkan reer galbeedka iyo weliba dee dadkeenii deegaanadii soomaalida way kala duwan yihiin marka qofka labada qof ee iminka ama saddexda qof ee guri wada degan sidee baa loo garan karaa inuu qof ma garanaysaa karihii kusoo badanayo maama waxaa laga yaaba inuu qofku yar cod yar maqlo inuu wax yar arko aan dadka kale arkaynin mise ilaa ilmika lama garan karo ma waa la garan karaa qofku markuu dulqaadkiisu yaraado markuu xanaaqiisu bato markuu hurdadiisii maantao dhan hurdo jiifo sariirta kasoo baxayn ama hurdadiisa laba saacadood intuu seexdo haddana soo kacayo guriga ku warwareegayo warwarku ka bato talo weliba warwarka runta ah ee dhabta ah ma aha ya sida biilkasaan u bixiyaa waa inaad ku dhaqaaqdaad biilka bixisaa kaas waa mid kaaga baha inaad ku dhaqaaqda ana waxaan ka hadlayaa warwarka maal awaalka talo maxaa dhici doona birito caruurta say noqoni hooyadayma dhimani ka maal awaalkaan ka hadlaynaa qofkaasoo kale oo maantao dhan warwar ku jira ee hadalkiisaaad ka dareemaysaa qofka waxaa laga yaabaa in uu ku mashquulsan yahay maantao dhan newska warbaahinta dhegaysanayo oo saddex saacadood afar saacadood buu fadhiyo marban dhinac eegayo warwarka waad arkaysaa qofku inuu warwarsan yahay waa tahay dr warson tan warbaahinta lafteeda aad ka dhawaajisay iminka dee warbaahintu waa badan tahay meelo badan baa warka laga helaa mararka qaarkoodna waxaa la sii daayaa warar aan run ahayn taa lafteedu saamayn iyadu ma ku leedahay inay dadkii khalkhal kusii abuurto ha aaminaanta ayay yaraynaysaa warwarkay badinaysaa shakigay badinaysaa waa muhiim in aanu ka fiirsanno meelaha aanu warbaahinta iyo akhbaarta aanu kasoo qaadanayno waxaan anugu kula taliyaa dadka in ay hay-adda caafimaadka adduunka world health organization haddii aad rabtid wax ku saabsan coronavirus tag w h o websiteka oo ka raadso dr warson saalax oo u waramaysay cabdixaafid cawil ismaaciil